asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saac aadih dalsani magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkao dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
maqal wanaagsan saaxiibyaal habiib wanaagsan waa habeennimo talaado ah kuwii soddonka bishii shanaadii mey laba kun labaiyo labaatan todobada caawa ugu waaweyn waxaa qeybka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud yufdi uu hogaaminayo ayaa maanta ah gaaray galada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka waa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh ee baydhabo iyo caawa maqli doontaan xilli ergeyga gaarka madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gargaarka biniaadanimadana uu dhankiisa baydhabo uu ku sugan yahay halkaasina uu kurgalay xaaladda abaaraha baasina halkaa ka jira warbixin ayaa idin kageynaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wadaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa magacaabay guddiga amniga ee xafladda caleemisaarka madaxweynaha jamhuuriyadda oo dhowaan lagu qaban doono magaalada muqdisho madaxda gobolka ayaa markaasi lagu marti qaaday waan soo gubi doonaa saaxiibyaal waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa maanta dalka ayaa maanta dib u kusoo laabtay magaalada garoobe kadib doorashadiisa iyo tobankii mey ee loogu adkaaday haddaba warar soo baxaya waxa ay sheegayeen in khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne puntland waa madaxweynaha saciid deni iyo ku-xigeenkii saxma karaash ay ka heshiiyeen maantana garoonka uu kusoo dhaweeyey sigoo jir ayay warbaahintu ula hadleen waana idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan wasaar maxamed xuseen rooble ayaa xarigka ka jaray dugsiga hoose dhexe ee aqoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhowaan markaa loo dhisay qaab casri ah waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa taliyaha ciidanka booliiska somalilan ayaa sheegay in heegin la geliyay ciidamada booliiska somalilan kadib markii ay ka war heleen banaanbax ay qorsheynayaan xubnaha xisbiyada mucaaradka ee somalilan waan soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa ka hadlay arrimo fara badan oo qayb ka arrimaha amniga iyo qaraxda halkaasi ka dhacaya xilli maanta uu ku laabtay magaalada beledweyne qodobadaasi wixii soo kordhacaa ayaad maqli doontaan kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibayaal barnaamijka wareega ayaan gudageyn lahaa qaybaha ugu horreeya waxaan ku bilaabanaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dulgoleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha ee shaati guduud kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicise xasan maxamed lafte gareen madaxweynaha oo ka warbixiyey ujeedka safarkiisa ee koonfur galbeed ayaa tilmaamay in uu ku qotomo heshiisiinta bulshada nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka dalka isaga oo muujiyey sida ay ugu go-an tahay hirgelinta qorsho qaran oo ku aadan dab u heshiisiinta dadka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada baydhabo waxa uu u guurgeli doonaa xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed si wax loogu qabto xaaladaha biniaadanimo ee ka dhashay abaaraha ka jira gudahanba dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xari ka jaray xarunta cusub ee madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana madaxweynuhu halkaas kulmo kula qaadan doonaa madaxda maamul goboleedka koonfur galbeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud warbaahinta si wajir ula hadlay ayaa markaasi ka wadaagay dareenkooda iyo safarka maanta madaxweynaha xasan sheekh ee baydhabo
jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta eh, si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhoweeyey iyo dowlad jacayl ay ku jirto sharaf weynay noo tahay Eh, runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan eh, caasimadda kumeel gaarka ah isaga oonan weli aanan xilliga calimasaarkii aan la gaarin kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka soomaaliya iyo isteedyada dhan aan kow noqonnay sharafay noo tahay aadaana ugu faraxsannahay mudana madaxweyne soo dhowow waddankaadii dadkaadii ku soo dhowow meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow waxaan eh, ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in soomaali heshiis ah duniyadana heshiis la ah aada waddo ay kaala shaqayso heshiiska soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda soomaaliyeedna aan hormuud u noqonno hadduu ilaahay yidhaaho intaas waxaa dheer eh, sida eh, lala socdo muddo dheer waxaa jiray eh, abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kas- kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey go-doonka joogtada ah oon kala go' lahayn iyo dhibaatada iyo culayska uu ku haayo shabaabka aaday dadku u saamaysay barakac badanaa jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ayadana dadkaas inuu eh, ilaahay baa eh, abaarta bixiye ilaahay abaarta uu ka qaado sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu ilaahay noo sii wado ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oy tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen dadka ugu badan oo soo barakacay waxa ay ka soo barakaceen waa biyo la'aan eh, waa baahi iyo dhibaato uu shabaab ku haayo intaba marka waxay noqon doontaa insha allahu tacaala inaan eh, hadduu ilaahay yidhaaha aan ka shaqayno madaxweynaha iyo dowladda federaalkana ay garab weyn nagu siiyaan eh, madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow aad iyo aada u mahadsan tahay Eh, si guud iyo si gaar ahaaneedba waa soo arki doonaa bulshada reer baydhaba qaybaheeda kala duwanaad la kulmi doontaa bulshada reer koonfur galbeedaad la kulmi doontaa culimmadeeda odayaasheeda dhaqanka ururada bulshada dadka tabaalaysan kuwa soo barakacay kuwa daruufaha qabo kuwa maxay ahaydey kugu kalsoon intaba waad la kulmi doontaa hadduu ilaahay yidhaaho goboleedka waxaan leenahay dadkeedana waa mahadsan yihiin magaaladan magaalo taariikhi ah soomaaliya taariikh badan ku leh duruufihii kala duwanaa uu dalka soo maray midba taariikhdeeda kula waaye waxaan u soo booqannay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah salaan iyo marxabayn iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn oo ahay Qod- labada qodob waxay kala yihiin mid waaye ee nabadaan ku baaqnay dalka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la nabadoobo la walaaloobo la heshiiyo soomaaliya heshiisa dunidana heshiisla ah Eh, waxaan rabnaa soomaalida inay heshiiso Eh, nabadduna ma- degaankan caam uu ku yahay dib u heshiisiinta uu caam ku yahay dhaqankiisa iyo habnololiidkiisay ka mid tahay dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha iyo dadka soomaaliyeed soo dhoweyntooda meesha sababahaan uga bilownay booqashadan halkan uga bilownay ayay ka mid tahay waxaan rabnaa eh, ku baaqaynaa arintaas Eh, waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan in la midoobo laysqalbi xaarto fariinta ugu weyn aan wadnaa oo aan la mari doono dalkoo dhan ma aha baydhabo inay u gaar tahay dalkoo dhan aan la mari doono waa middaas haddii alla yidhaa soomaali heshiisaan rabnaa markaan annagu heshiino cadowgaan iska dulqaadi karnaa caalamkana waa la heshii karnaa caalamkana waa la heshii karnaa annaga cadow- dadkee dhexdeenna inayso tan kale dalka duufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah Eh, alxamdulilah ilaahayaa mahadle magaaladan baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiicanaa ka da-ay markaan soo degaynana biyaha meel kasta waa yiileen ilaahay nabad lagu lagu beerto oo lagu daaqsado dadka allaha siiyaan leenahay Eh, duruufaha dadka soo maray xilliyadii dhowaay ee abaartu ay keentay xanuun badanay nagu hayaan dadkaas duruuf- soomaaliyeed ee duruufaysanna inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsiino soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsiino degaankan inta ku nool iyo siday yihiin degaankan keliyana kuma noole eh degaano badanay ku nool yihiin mid walbana markaan tagno waa qiimaynteeda iyo dhexgalkeeda iyo soo dhegaysigiisa ayaan ku jiri doonaa walaalayaal waxaan rabaa dadka baydhabo mar kale waa u mahad celinaa baaqayga waxawaaye qalbiga qalbiga aan ka midowno qalbiga aan ka heshiino qulubteenna aan su furno si cadowga aan isaga celino qodobka labaadna waxa waaye dadka walaalaheen waa u ducaynaynaa roobka maanta ilaahay keenay asigoo badan oo nabad ah in ilaahay uu keeno fariinta iyo duruufaha aan ku aragnana dadkaanna dadka soomaalidana waa gaarsiinaynaa caalamkana waa gaarsiinaynaa haddii alla layidhaha aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
inaysan dal sanadkan kala socdaan saxbeel ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddiga amniga qaranka oo guddiga amniga ee xafladda caleemasaa'irka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo dhowaan lagu qaban doono magaalada muqdisho wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu soo cusiyey wasiirka wasaaradda amniga gudoomiye markaasi amaaradii waxaa lagu soo cusiyey wasiirka wasaaradda amniga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga sidoo kaleeta wasiirka arrimaha waa wasiirka wasaaradda gaadiidka ee dowladda sahwada wasiirka wasaaradda cadaaladda taliyaha ama dhammaanba taliyayaasha ciidamada qalabka sida ujeeddo baa lila magacaabidda guddiga sida wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan sagaalaad iyo boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu tixgeliyey ahamiyadda ay leedahay munaasabadda caleema saarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee gaar ahaan adkeenta amniga wasaaraha wuxa uu markaasi magacaabay xubnaha guddiga amniga ee markaa xafladda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda waxayna kaliyihiin kow cabdulaahi maxamed nuur gudoomiye waa wasiirka amniga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac xubin wasiirka gaashaandhigga ee dalka duraan axmed faarax xubin wasiirka gaadiidka dowladda sacuudiga ee soomaaliya xasan xaaji xuseen xubin wasiirka cadaaladda genaraal udwa yuusuf raage xubin taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal cabdi xasan maxamed xujaar xubin taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya iyo mahad maxamed salaad xubin taliyaha nabadsugidda qaranka soomaaliya ee nisa waxaa la falayaa baa liiri xubnaha guddiga sare ee ku xusan inay markaas waajibaadkooda shaqo ay gus- ay gutaan ay u gutaan si hufan adkeynayana adkeynayana amniga dalka guud ahaan gaar ahaan amniga munaasabadda xafladda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya filin wacan balweri waxaa ku saxan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana markaa xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha soomaaliya lagu wadaa inay qabsanto sagaalka bishan aan ku jirno waa bisha maalinta beritaan dhalan doonto ee juun dagaalkeeda ayaa la rajeynayaa in markaa xafladda caleemasaarka madaxweynaha ee markaa ay qabsanto waxaana lagu casuumay madaxda kala duwan ee markaa soomaaliya saaxiibada la ah kuwa gobolka ayaana sidoo kale qayb ka ah markaa lagu casuumay caleemasaarka xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale wasaaraha soomaaliya wuxa uu maanta xariga ka jaray dugsiga hoose dhexe ee agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhowaan loo dhisay qaab casir ah madaxweynaha ama markaa wasaaraha gobolka xaruntaasi kadib xarigjarka warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrintaas
marka hore waxaan rabaa allah subxaanahu wa tacaalaa inaan waalidiintii darteen ugu naf waayey inay nafaheenna iyo nafteenna ay difaacaan oo dhalay caruurtan maanta aan halkan ku hayno ilaahay naxariisi janno ha siiyo allah subxaanahu wa tacaala awoodda iskale runtii la-aantood maanta annaga halkan ma joognaen sababtay u dhinteen oo loo beegsaday waa darteen haddaan annaga meelahaas ay ku dhimanaya aan annaga joogin maanta ma aysan dhinteen marka carruurta waxaan leeyahay aabayaashiin iyo waalidiintiin waa idiin joogaan waa dadka halkan fadhiya shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qof kasta waajib ayaa ka saaran carruurta agoonta ah ee waalidiintooda ay u dhinteen daraadeen in laga warhaayo oo isha lagu haayo la koriyo waa waajib diini ah oo muqadas ah oo na saaran marka waxaan leeyahay carruurta mustaqbalka waad ogaan doontaan insha allah idinkana waddadaas oo kale inaad waalid u noqotaan ayaa rajeynaya markaad weynaataan markaan annagana booskaas ka baxno marka taas waa taas waxaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa dadkii dhammaan ka qayb qaatay dhisidda iskuulkan waxbarashada ah wasiirka waxbarashada oo ballan qaaday inuu wax kusii darana waa uga mahad celinayaa waxaan leeyahay carruurtaas waa carruurteennii insha allah carruurta waa ka warhaynaynaa insha allah ilaahayna qalbigeena kama saaro mar kastana waa ka warhaynayn haddana waa ka warhaynaynaa intiina kalena iyo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha loo soo gurguda carruurta agoonka agoonta ah ee meel kasta ay joogaan ay ugu horeyso caruntan boliiska agoonta boliiska ha loo soo gurmado gacanta ha lagu hayo waa carruurteennii waa ubadkeennii insha allah iskuulkan dugsiga hoose dhexe ee jenaraal maxamed abshirna waxaan leeyahay in qeybo kale lagu sii daro secondary ayaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan
ciidanka booliiska somalilan ayaa sheegay in heegan la geliyey ciidanka booliiska somalilan oo markaasi maanta ula hadlayay taliyaha waxa uu markaa heeganka ku soobeeyey inay tahay marnabax ay qorsheynayaan xubnaha mucaaradka ee xisbiyada somalilan dhowaan la filayo in halkaa ah ay ku qabtaan magaalada caasimadda ay hargeysa waxaanu ku digay in banaanbaxa uu wato rabshado islamarkaana siyaabooyin kala duwan loo fasiran karo dhibaatooyina ay ka dhalan karaan wixii mas-uuliyadda ka dhashan ay qaadan doonaan xubnaha abaabulaya banaanbaxaas ee xisbiyada mucaaradka ee somalilan arrintan khilaafka somalilan iyo markaa xukuumadda iyo mucaaradka ayaa cirku iska shisheeya mucaaradka ayaa doonaya in doorashada xilliga loogu talagala la qabto hase yeeshee xukuumadda ayuu ku eedeeyay inaysan doonayn in doorashada xilliga loogu talaqabtay ay qabtaan ee beddelkeeda inay muddo kororsi ay qorsheenayaan iyo arrimaha ku aadan furista ururada uu weli dhinacyadu isku mari lahayn dhawaakan taliyaha ciidamada booliiska somalilan oo arrintaa ka hadlaya
innagu waxaan u xilsaaranay amniga gudaha amniga gudahayn u xilsaaranay iyadoo ciidankeennu taa ka adag yahay oo mar walba xil weyn aynu isa saaro oo shaqadaasu inaynu isu sheegno aan u baahanahayn saaka waxaan idin farayaa oo aan idinku adkaynayaa amniga gudaha oo dhan inaynu gacmo adag ku qabanno cidda doonaysa inayna khalkhalina geliso waxay doontaba ha ahaato amnigaynu adkaynaynaa cid kasta oo doonaysa inay amniga khalkhal gelisana u dulqaadan maynee labada gacmood baynu isugu geynaynaa tallaabo adag adag oo sharciga waafaqsanna waynu ka qaadaynaa laga bilaabo iminka ciidamadaynu dhan heegan baynu gelaynaa waxaynu u diyaargaroobaynaa dhacdo kasta oo howlaha shaqooyinkeenna qaranka ku saabsan oo soo hoos gala shaqooyinkaa qaranku qabanaya adag dhacdo kasta oo liddi ku ah oo amniga liddi ku ah innagu amnigaynu qaabilsannay noocay doonto ha ahaato ayaynu u diyaargaroobaynaa askari kasta sarkaal kasta qof kasta waxaynu u diyaargaroobaynaa oo inaga mid a oo aynu saacad walba heegan u ahaanaynaa oo aynu si xilkasle maara xilkasnimole aynu ugu diyaargaroobaynaa inaynu hawshaa adag u diyaargarowno wixii aynu garan weynana innagoo ammaamiir ku shaqaynayna inaynu gacmo adag ku qabanno haddii ilaaha idhaahdo waxaa kaloon idin farayaa ee dadka shacbigeenna inaynu u dhibirsanaanno oo maaragtay waa dadkeennii u dhibirsanaanno soo dhoweyno isdhex galno aynu la shaqayno aynala shaqeeyaan iyagaynu u taagannahay taana waan idin xusuusinayaa oo waan idin xusuusinayaa iyadana waxaan hadalka ku soo ururinayaa dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa amaanu ku adkaynaynaa inay amnigooda ilaashadaan dadweynuhu amnigooda ha ilaashadaan ayaamahan waxaa dhegaheenna ku badanaysay mudaharaad mudaharaad mudaharaad adeer soomaalidu meelkasta joogto mudaharaadka ma taqaano soddonkaa sanadoodynu joogno waa la mudaharaadaya mudaharaad wuu soo dhacayay muxuu mudaharaadka dhacay ahaa mudaharaadka caalamku dadku waa inay boodhar soo qaataanay dariiqa maraan oo boodhkaa ay ku sheegaan waxay doonayaan afkana ay ka hadlaan ciidanka booliskuna hareeraha ka raaco dadkeennu ma yaqaano taa dadkeennu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan laameyday gubaan taayirey ku gubaanoo khasaaray keenaan guryahay jejebiyaan way isboobaan askartay shiidaan taa macnaheeduna waa fawdo markay waxaasu dhacaana askartuna tallaabay qaadayla fawda waad kaysan maysa amniga askartu xasilinaysaa dabeedna dhimasho iyo dhaawac iyo xadhig buu yimaadaa mar walba risaltiga u dambeeya khasaaru kaasuu noqdaa mar kasta eega maadaama ay caynkaa tahay waxa weeyaan mudaharaadkaa la sheegsheegayana dowladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha guduhu waxay tihi ma lama ogola maadaama amarkaa innagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaasee qalalaasa ah waynu ka hortegaynaa gacmo adagna waynu ku qabanaynaa dadweynahana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeer nin walowba gurigaaga joog inan waley gurigaaga joog qof walow gurigaaga joog dalkeennu waa nabad khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xallinayaa shuruucdaasaa lagu xalliyaa halkaa nin waliba ha ku xalliyo ha maro laakiin wax qalaalisoo dadkeena dhib ay ka soo gaadho annaguna ma doonayno idinkuna ha samaynina dadweynow booliska la shaqeeya amniga idinkoon inagoo gacmaa isqabsano ku adkaanayaa taasaynu wax ku ilaalinaynaa hawshaa booliska isgarab taaga taasaynu insha allah maaragtay awalna saasay maaragtay aynu ku wada shaqaynayna ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan aan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa oon raba saaka halkan aan idinka sheego maydii maalintii qarankeenna ee aynu maray oo ah ciidanka boolisku muujiyey wacdaro weyn weyn weyn weyn hadday tahay dhinaca gaardiga ee garoonkii ee garoonkii aynu soo marray sidii ciidanku u muujiyey wacdarihii iyo hadday tahay amnigii sidii aynu u adkaynay hadday tahay hay-adaha kala gedisan hadday amniga qaranka oo dhan gudaha maaragtay dowladdii oo dhan baynu ilaalinaynay maxkamadii baynu ilaalinaynay xeerlaalintii baynu ilaalinaynay hay-adihii kala gedisnaa oo dhan baynu ilaalinaynay bangiyadii safaaradihii biriijyadii komishinkii maaragtay ha- meel kastoo muhiima ayaynu waardiyo adag ka haynay saldhigyadii amni ciidamo diyaarsanna gobol walba waynu diyaarinay markaa sidaynu labadaaba u adkaynay amnigii iyo gaadakacyaarkii quruxda badnaa ee aynu soo marray sidaynu labadaaba u muujinay oo aynu xagga hore ka gallay oo nin waliba askari waliba xil weynaysa saaray si hagar la-aana ayaan aada iyo aada iyo aada idinku hambalyeynaya saaka qoladiinan isoo hor fadhida ee maroodijee hargeysa iyo gobolada kaleoo fariintaa gaadhsiinay imaam taarna u diray ayaan idinku hambalyeynaya
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya anaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki maa ila warramo u haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajiriaad aragtay maye dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood
madaxweynaha maamulka puntland sayd cabdulaahi deni ayaa maanta dib uu kusoo laabtay magaalada garowe ee caasimada maamulka aasi puntland kadib safar shaqo uu dalka dibadiisa ku maqnaa markii lagu guulaystay doorashadii shan iyo tobankii mey ee bishaan shan iyo tobankeeda marka loogu adkaaday deni iyo axmed karaash ayaana khilaaf culus markaa soo kala dhaxgalay wixii ka dambeeyey waraaqdooyinka kasoo horjeeda ayaana markaa warbaahinta isku marnayeen hase yeeshee warar hoose ayaa la sheegayay in markaa dhinacyadu ay ka heshiiyeen wadahadal taleefonna ay yeesheen khilaafkii midmaduu jirna markaa laga wada heshiiyey deni oo maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha magaaladaasi garoowe iyo karaash oo soo dhoweeyey oo si wajah warbaahinta ula hadlay ayaa markaasi isku xogaraystay xaaladihii markaa ay soo mareen khilaafkoodii isagoo markaa sheegay in wixii dhacay ay markaa noqdeen kuwa markaa la iska cafiyey
madaxweynaha dowladda puntland guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa golayaasha dowladda saxaafadda gobolka maamulka gobolka iyo degmada ciidamada in allaale intii ka soo qayb gashay soo dhoweynta tan weyn ee qaadaha iyo qiimada le waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi madaxweyne carrigaad ka tagtay nabad baad ugu soo noqotay dhibaata ma jirto dadku waa nabad qabaa nabadgelyadu waa fiican tahay xoogaa waxaan dareemaynaa uun abaaraa jira runtii dabaylxagaagiina saaka waad arkaysay oo waa soo bilaabantay laakiin ilaahay baanu ka rajaynaa dabayshu wax ma wadatee in markaas oo kale hogol baa jiri jirtay soomaaliya ama puntland oon maanshayso habeen soo guuraysa tii baan ilaahay ka filanaynaa aanu ka baryaynaa waadna ku ducayn doontaaba waxaaba laga yaabaa inay adiga kula socoto madaxweyne soo dhowow soo dhoweynta reer puntland waad aragtaa maanta indhahaaga kuu macallina wiilkoodii oo madaxweynahoodii oo u maqanaa baa tahay oo u soo noqday oo ilaahay ugu soo nabad celiyey wixii wara waxay hatay fadhi baynu ku wada hadli doonnaa laakiin intaasi soo dhoweyn unbay naga ahayd anigoo reer puntland ka wakiila afkoodii ku hadlaya golayaal iyo shacabba iyo ciidamaba madaxweyne soo dhowow waa ilaahay xamdigiis weeye haddii ilaahay nabadgelyo isugu keenkeenay soo dhowow madaxweyne bismillahi raxmaan raxiim madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland guddoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenadiisa golayaasha dowladda ciidamada guddoonka gobolka iyo degmada culummada bulshada qaybaheeda kala duwan ee halka isugu timid saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan runtii aada uga mahad celinayaa ee soo dhoweyntan ee mugga leh oo maanta halkii laygu soo dhoweeyey ee madaxweyne ku-xigeenku hogaaminayay guddoonka baarlamaanku waan ka mahad celinayaa iyo golayaasha dowladda iyo qaybaha bulshada ee runtii muddo ayaan waxaan ku maqnaa magaalada muqdisho iyo nairobi waxaan marka ugu horraysa ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinaynaa arrin muddo laba sana ah dadka soomaaliyeed ku taagnayd oo doorashooyinkii heer federaal ahaa oo si nabad ah kusoo gabowgaboobay oo runtii aan uga mahad celinaya dhammaan intii ka qayb qaadatay ugu horreeyaan ee golayaasha baarlamaanka ee labada aqal iyo ee ciidamadii ammaanka sugayey iyo dhammaan guddiyadii kala duwanaa ee hawshaas waday ee runtii puntland si mugle ayay uga qayb gashay waxayna ku faraxsan tahay natiijada ka soo baxday waxayna ilaahay ugu mahadnaqaysaa in si nabad ah uu xukunkii dalka ee u kala wareegay iyadoona wax dhibaataa dhicin waxaana rajaynaynaa insha allah muddada soo socota in dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan ee dalkuba uu ka faa'iido horumarkii socday inuu hore u sii socdo isbeddel kasta u yimaadana uu khayrkiisa la imaan doono haddii ilaahay intaa markaan intaa uga baxo ee runtii sida madaxweynuhu sheegay ee puntland waa degaan iyo dowlad ka mida dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah oo muddo saddex iyo labaatan sano ah jirtay oo runtii dowladaha iska dambeeyey ee heer federaalna ka horreysay waxa ay muujisay deganaansho iyo horumar aan kala har lahayn oo joogto ahaa waxaana markhaanti u ah mar walba dadkeeda iyo degaankeedaba sida ay u xasuloon yihiin oo dhibaato kastaoo soo wajahda ay xal ugu helayaan waxaan u rajaynayaa iyagoo bulshadu is wada haysata qeybaheeda kala duwan dhaqan iyo siyaasiyiin iyo culummo iyo waxgarad kaleeto iyo dhallinyaro iyo haweenba in lagu sii fara adeego sidii loo horumarin lahaa dowladnimadaas ee ay puntland haysato iyo qodobkii lahaa labaadu ahaa baadigoobka soomaali xasilan oo degan iyadana in mar walba loo taagnaado marka iyadana waa uga mahad celinayaa dhammaan shacabka ee reer puntland meel kasii joogaan waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa sida la sheegay guud ahaan dalka soomaaliya iyo geeska afrikaba cabsi abaareed oo ay laga baqaa inay macluul isu beddesho ayaa qarka loo saaran yahay ilaahay subxaana wa tacaala baa ku filan wax la baryo aadano wuxuu hayo waa kooban yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa roob caamiyo ah oo aan dadka waxyeelin oo wax tara oo runtii dadka qaboojiyay ilaahay subxaana wa tacaala inuu na siiyo xilli kasta oo lagu jiro dayr iyo gu iyo xagaama kalele ilaahay raxmaddiisa isagaa haya ilaahay baan ka codsanaynaa ilahay idankiis oo ka baryaynaa ilaahay inuu roobkaa ummadda siiyo maxaa yeelay wax kale oo aan la gaarno ma jirto waxaa intaa ii dheer iyadoo ilaahay aan raxmaddiisa rajaynayno in dhammaan qaybaha kala duwan iyo dowladduba ay u foojignaadaan u guntadaan sidii abaartaas ee hadda taagan iyo hadday ka darta labadaba inaan annaga wixii bini aadan wixii la faray ahaa ee digtooni iyo iyo maaragtay taxadar inaan inaan la isla garab istaagno oo bulshada iyo guddiyada iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrintaas inay xoog saaraan oo guddi joogto ahba arrintaa jiro madaxweynuhu uu madax u ahaa in la xoojiyo bulshada lagu baraarujiyo maxaa yeelay muddadii u dambaysay roobab baa hadba yaro curcuranayay isku halayn ayaa mar walba dhicaysay laakiin waxaan rabnaa ee, khayr wax kaama dhige shar u tooghay inaanan raxmadda ilaahay annagu ka quusanayn laakiin inaan taxadarkeenna iyo foojignaanteenna iyo diyaargarowgeenna aan muujinno waxaan rajaynaynaa insha allah kulamada u horeeya iyo shaqooyinka u horeeya aan qaban doonno inay noqdaan sidii loogu diyaargaroobi lahaa ee, gurmadka dadka runtii ee, meelaha qaarkood daad la-aanta iyo biyaha ay ka jiraan ee, kana taxadarno ka gaarno inay dadkeennu runtii guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo kuweennuba inay maaragtay xeer macluul la gaaro waxaan ilaahay ka cod- ka rajaynaynaa marlabaad in uu raxmaddaas ee, na waafajiyo oo ilaahay maaragtay uu noo u naxariisto bulshadeena dabcan waa kulan hordhaca halka iyo soo dhoweyn iyo mahadnaq soo dhoweynti ah ee, dabcan waan isu warrami doonnaa marxalad cusub buu dalku galay marxaladdaa cusub iyo dowrka puntland ay ka qaadan doonto iyo siday dibudhiska dalka soomaaliya mar walba ugu taagnayd iyo hadday wax ka khaldan yihiin toosinteeda labadaba waa shaqo na sugaysa mar walba oo golayaasha dowladda iyo dadkeedaba sugaysa Ee, mar walbana si constructive ah oo oo togan oo toosan oo dalka dantiisa ah ayay mar walba reer puntland u taagnaan jireen haddana waxaan rajaynaynaa inay kaalintoodii usii taagnaadaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaa shaqooyinka puntland u yaallee socdayna inay sidooda usii socdaan oo arrinta emergency-ga ugu horreyso ah xagga abaaraha oo ah runtii aad inaan xoogga u saarno aan rajayn doonno haddii ilaahay idmo Ee, dalku abaartu waxaa waqdinteeda waa wada jirtaa waana lagu kala daran yahay Ee, waxaan filayaa ee, puntland ee, waa meelaha runtii u nugul oo maaragtay ee, dadkeedu ee, iyo degaankeedu biyo la-aanta iyo- ay aada ugu badan tahay iyo dhulku aada u ballaaran Ee, arrimahaas kulle waxay nooga baahnaan doonaan insha allah shaqo waqtigeeda ah Ee, laakiin waxaan rabaa si hordhaca inaan bulshada ee, dal iyo dibadba jirta aan ugu baraarujiyo inay xaalad khatara ay imaan karto sida warbixinaha hordhaca lagu sheegayo marka diyaargarow ayaana laga doonayaa annagoo isku duuban oo iswada haysanna Ee, dabcan waxaa intaa noo dheer oo ilaahay baryadiisa noo dheer dad muslimiina oo ee, mar walba gafayaan nahay wixii dunuub ah ee dadka kale gaaray in la iska cafiyo in dadku ay maaragtay marxalad cusub oo weligeedii allehe doorashooyinku waxay iska leeyihiin laxaw iyo iyo iyo isqoonsi iyo maaragtay tuhun bay leedahay waxaan u baahanaa sidii dadkan lagu yaqaanay xilliga tartanku jirana ee waa la tartabaayoo ee waa la isqoonsadaayo waxbaa dhaca laakiin markii ay dhammaato sidii lagu aqoon jiray in laga gudbo oo hore loo socdo oo dib aan loo fiirin ninkii gadaal fiiriya horumar ma gaaro marka hore inaan soconnaan u baahannahay waxaa markaana hor yaallaa la rabaa inaan ka shaqayno wixii tegeyna cafa allahu camaa salaf in laga soo qaado marka aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum
gudoomiye gudoomiye barnaamijka wareegayaan ee sasoo garaneen saaxiibayaal dalsan eedan kala socotaan wafdu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa maanta dib ugu soo laabtay garada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas hondooyinkii dambe uu ka maqnaa barasho uu kusoo joogay ama uu ku joogay magaalada muqdisho maanta markuu ku laabtay warbaahinta la hadlay safarkiisa iyo korbixiyey iyo waxyaabo badan oo magaala- magaalada beledweyne ka jiray intii markaa uu markaa ku soo muqdishona ay ka dhaceen falal amniga la xiriira
doorkeennu tacsi ma noqon doono ma cid baa biyo ka imanayaan haddii xabadi ku dhacdo soo qof kasta dhiig ka iman mayo taa micnaheeda waa la wada xanuunsanayaa soo maa wallaahi bilaahi tallaahi waa anigaa dhaartee doorkeennu tacsiya inuusan noqonayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka saraakiisha ciidamada kuwa heel walaal iyo kuwa soomaaliya gabdhaha dhallinyarada bahda saxaafadda ciidamada kale ee qalabka sida dhammaan intii ilaa saa aan maaragtay qoraxda bacadka inayna soo dhowayso maanta u soo taagneed waxaan leenahay jaskallahu khayr aad baad u mahadsantihiin idamana hilmaami doono ma dhahayo waa idii abaalgudaynaa laakiin waa xasuusnaanaynaa muxuu yidhi master mandela wixii south africa ka dhacay kama aarsanayno wy laakiin waa xasuusnaanaynaa hadda dhinaca kale marka laga istaago soo dhowaynta iyo wakhtiga badan aadna geliseen iyo bacadka aad taagneedeen markaan ugu yaraanna waa idii xasuusnaanaynaa taa markaan intaa uga gudbo aniga wakhti muddo ah ayaan ku maqnaa safar ugu maqnaa magaalada muqdisho dee wakhtigii hore waxaa la dhihi jiray fasax caafimaad fasax shaqo maxay kale dabcan fasaxaygu fasax shaqo u ahaa waxaad ogsoontihiin markaan inta ka tegayey siyaasadda soomaaliya may fadhin walaahow badanaa jiray ma raba hadda inaan wax badan taataabto laakiin waxaad garanaysaan maxay kale maxay kale maxay kale maxay kale yah wejiyo badan iyo ayay lahayd waxaan idin caddaynayaa siyaasad fadhida oo hoggaan leh oo saakay siyaasadda soomaaliya dhinacay u jehaysatay way caddahay wax cad oo qeexan waay waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego anugu xildhibaan baan ahaa jiray xilli hadda xilligii t f g-da kadibna hortayna rag baa ahaa dabadayna rag baa soo ahaa dadkii aad beledweyne ku doorateen kumaydnan khasaarinna waa idileh ma ku khasaarinina mana ku khasaari doontaan sababtu tahay waxa bixintooda ilaahay baa iska leh laakiin iskudayga muhiima iskudayga dad guuraynaya oo iswarsanaya oo maxay kale leh oo xagga ku dhacaya oo waxaa kaloo la socotaan tusaale haddaan idiin soo qaado arrintii maxay ahayd dood cilmiyeed may ahayd aqoonta gobollada iyo degmooyinka la tartansiinaya markii ay boolabarda guulaysatay yacni xildhibaanaha sii saartay oo yidhi haddii boolabarda qaado intaasaan bixinaya hadday bowladda qaado intaasaan bixinaya waa ninka la yidhaahdo anugu aad si fiican ninkaa uma aqaan beene beene ninka la yidhaahdo ayaa ka mid ah taasi waxay ku tusiyeysaa dee maxaa la yidhi xasuustaa la xalliyaa soo maahay in balleedin xasuusan yahay oo gadaal reaction inuu jiro xamar iyo electionkii inta ka dhacay haddaan soo koobo iyo siyaasadda soomaaliyaba warbixin ahaan inahaas ayaan uga soo harayaa waxaan rabaa hal sheey inaan carab dul istaago hebel baa la dilay tacsi baan u diraynaa hebel baa la dilay tacsi baan u diraynaa hebel baa la dilay tacsi aan u diraynaa maya haddaan allaha subxaana wa tacaala maaha dhihin doorkeennu tacsi ma noqon doono doorkeennu tacsi ma noqon doono ma cid baa biyo ka imanayaan haddii xabadi ku dhacdo soo qof kasta dhiig ka iman mayo taa micnaheeda waa la wada xanuunsanayaa soomaa wallaahi bilaahi tallaahi waa anigaa dhaartee doorkeennu tacsi inuusan noqonayn
wareegii wararka afar iyo labaatanka saacadaad ee hadalsan magaalada muqdisho waana intaa barnaamijka geesintaa ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo